فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow waxaa waraysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda alfurqaan caawa hadda wallaha qadaro barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbi doonaa afar askari oo ka tirsan ciidamada dharka cad ee dowladda federaalk oo maanta lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya magacyada raggii la dilay iyo tafaasiil ku aadan ayaad caawa dhowxa ku dhegaysan doontaan dowro ay kulan berber socotay oo uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee gado kaasoo dhex maray maamulayaasha iyo macalimiinta iskuullada degmada ceelcadde iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadaas cododkii laga jeediyey gunaanadka kulankaas ayaad dhuuxa ku dhagaysa doontaan haweenay uur laheed oo kufsi iyo dilba loogu geystay deegaan ka tirsan degmada cabdiwaaq ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya warar la xidhiira dhacdadaas iyo eheladii dhibaatadu ay gaadhay oo ka waramaya ayaan dhow waxa idinkugu haynaa maamulka puntland oo shirkad laga leeyahay imaaraadka ku wareejiyey garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ee gobolka bari warar ku aadan qodobkaas iyo heshiiskii ay kala saxiixdeen ayaan caawa dhow waxa idinkugu haynaa qodobadaas iyo wararkii ugu waaweynaa ee caalamka oo ay ka mid yihiin askar ka tirsan maamulka nidaamka nusayryada bishaar al asad oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar iyo duqeymo ka dhacay waddanka suuriya qaraxyo ay geysteen kooxa shiica ah oo lagu gubay gaadiid ay leeyihiin ciidamada maraykanka oo ka dhacay koonfurta waddanka ciraaq dalka lubnaan oo lagu gubay xero ay deganaayeen dad barakacayaal ah oo u dhashay waddanka suuriya qodobadaas iyo waxaad dhuuxa caawa ku maqli doontaan barnaamijkii ummaduhu waa akhlaaq qaybtiisa lexaad oo looga hadlayo dhibaatooyinka ka jira deegaanada uu ka taliyo maamulka galmudug caawa waxaan barnaamijka ka marnaan doonin warbixin ka hadlaysa halista caafimaad ee uu leeyahay maraq digaaga qaar ka mida wariyaasha idaacadda eegala qaybgalaya u diyaargarooba isagoo dhammaystiran فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag ku soo dhowaada barnaamijka dhow waxa oo fidsan aynu ka horumarna qodobka ugu horreeya maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacay howlgal gaar ah oo ay mujaahidiinta xarakada al-shabaab ka fuliyeen qaybo ka mid a degmooyinka magaalada muqdisho howlgalka ayaa waxaa lagu beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalk gaar ahaan kuwada dhaarcadka howlgalka waxa uu si gaara kaga dhacay degmada waaberi waxaana lagu khaarijiyey afar askari oo ka tirsanaa ciidamada dharcadka magacyada askarta la dilay ayaa waxa ay kala yihiin maxamed deeq calasow kediye faarax xasan maxamed kolkooliyow iyo saciid caato dhammaantooda waxay ka tirsanaayeen sirdoonka dowladda federaalka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlgal gaara ka fuliyay degmada waaberi ee magaalada muqdisho ayaa raggan khaarijiyey maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho iyo sidoo kale duleedkeeda waxaa ka dhacayay howlgallo gaara oo ay mujaahidiinta ku beegsanayaan saraakiisha askarta iyo xubnaha ka tirsan dowladda federaalka wuxuuna weerarkan imaanayaa xilli maanta qarax xoogan oo ka dhacay degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan lagu dilay afar askari oo jabuutiyaan ah sidoo kalena saddex askari lagu dhaawacay فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka ayaan isla maraynaa waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin dowro uu kulan berber socday oo ka dhacday qaybo ka mida wilaayada islaamiga ah ee gado iyo qodobo kale a idinku soo maqan balse markaan aynu aadno bartamaha soomaaliya gobolka galgaduud gaar ahaan deegaan ka tirsan magaalada cabudwaaq ayaa waxaa laga soo sheegayaa dhacda naxdin leh dhacdadan ayaa waxa ay timid ka gadaal markii kufsi iyo dilbal loo geystay haweenay uur lahayd haweeneyda ayaa markii la kuufsaday ka gadaal waxaa lagula kacay tacadiye aad u xanuun badan kuwaasoo ka muuqanayay jirkeeda qaar ka mid a ehelada haweeneyda la dhibaateeyay warbaahinta la hadlay ayaa ka waramaya qaabka ay wax u dhaceen iyagoo ku sugan xabaalihii lagu duugaya haweeneyda waxay wax u dhaceen shala galab yaa ubax maxamed yaa waxaa loo dira qoryo maammadii way weydey gabadhii ilaa xalay oo dhan baa la sugaayey xaafado oo dhan baa laga goobhayey waa la waayey wiilka gabadha qabay oo anugu aan dhalay baa soo wacay aaba gabadhi waa la waayey waxaan baadi goobay maamadii hooyadeed ahayd baan wacay maamadii hooyadeed baan u tegey meeshaas ay igu dambaysay bay tiri oo halkaas ay igu wardambaysay meeshii ay raadkeeda uga soo laabatay baan tagnay markaan raadkeeda tagayn raadkeedaan qaaday gabadhiiba waxaan u tegay mayd ah oo la isticmaalay oo buumihii meel yaallo ayadii diraceeda iyo googorodeedana halkaa u saaran yihiin jeegadana uu ka bileeyey dhuunta uu ka bileeyey meel walba toorreeya uga yaallaan mayd bayna ahayd saasay wax u dhaceen ubax allah u naxariisto ciidamo boolis aha yimid oo soo qaaday aniguna ninka raadkiisi baan qaaday waxaan ahay cabdulaahi aadan baalle ubax maxamed yaxye walaashay weeye in adeertay aabbahaygii labaad baa dhalay shalay galab baa guri xaafadeed waxaa looga diray xaabo xalay waa la kala dibbooday shil baa la kulmay dadkii ehlada ahaa iyo hooyadeed iyo xaafadihii way waayeen ehlada ka sarraysaa kama aysan warqabin saakay baa laysku soo baxay gabadhii waa la raad qaaday xaabadii ay wadatay iyo maydkeedii baa isku meel loogu tegey way qaawanayd maradii u hoosaysay maryaha way ka maqnayd kuwa kalena laabtay u saarnaayeen way biraysnayd hooyadeed uur bay ku sheegtay saddex bilood ah oo ay lahayd gabadhaasu waa la qabay guriga hooyadeedna way ku sinnayd weli lagama xaraysan ubax maxamed yaxye janno iyo raxmo allaha siiyo haatanna xabaasheedii baannu joognaa iyo baaritaankeedii innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun aad baan uga xumahay falkaas tacadiga oo ka dhacay halkan aad iyo aad baan uga tacsiyeynahayaa waxaan ka codsanahayaa anigu warkii waxaan kusoo gunaanadayaa wixii hore o dhan waa laga hadlay kusoo qabtaan qofka gacankudhiiglaha oo falkaas si degdega looga soo jawaabo waxaan codsanayaa sidii caysho elyaas oo kaleeto gabadhaas falkeeda in looga soo jawaabo si degdegsiya waxaan maanta soo booqannay meeshaan oo uu yaalla meydka ubax ilaahayga subxaana watacaala ha u naxariisto waxaa naloo sheegay gabadhaas in la dilay oo ay biraysan tahay kufsina loo geystay inkastoo xaqiijintii weli la wado iyo baaritaannadii oo aan weli hadda gacanta lagu haynin sida naloo sheegay marka waan ka tacsiidaynaynaa geerida naxdinta leh oo gabadhaas ku timid innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxay ahayd hooyo uur leh oo da'deeduna ay aad u yarayd oo naloogu sheegay inay toddobiyo toban jir ahayd dhibaatadaas ayaa meeshan ka dhacday waa deegaanka la yidhaahdo balli labaad oo degmada cawda ka tirsan ayay dhibaatadaasu ka dhacday sida naloo sheegay shalay galab ayaa gabadhaas la waayey sida xogteedana la siiyey oo qoryo loo diray kadib saakayna meydkeeda in la helay ayaa naloo xaqiijiyey oo hadda si dadkii aan maaragta waraysiyada aan ka qaadna nala wadaageen dadka kale waxaan u sheegaynaa arrintaas arrin laga qaadan karo waxyaalaha xeer hoosaadka iyo odayaasha iyo lagu xalliya inaysan ahayn gabar xaamila ah oo inta la dilay haddana la gowracay waxaan leenahay cadaaladda ha la waafajiyo ciddii falkaas ka dambaysay waa in cadaaladda la waafajiyo oo haddii la qabto cadaaladda la marsiiyo أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag weli qaybaha hore ee barnaamijka ayaanan isla maraynaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa waxaa idiin soo wadnaa oo weli aad dhegaysa doontaan qodobo ay ka mid yihiin warar la xidhiira maamulka puntland oo shirkad laga leeyahay imaaraadka ku wareejiyey garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso iyo kulankii ka dhacay magaalada ceelcadda ee gobolka gado balse markaan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu waaweynaa ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka askar ka tirsan maamulka nidaamka nusayriyada ee bashaar al asad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro iyo duqaymo ka dhacay waddanka suuriya wararka ka imaanaya waddanka suuriya ayaa ku warramaya in afar askari oo ka tirsan maamulka nusayriyada bashaar al asad lagu dilay duqayme iyo dagaalla ka dhacay waddanka suuriya dagaalada ayaa waxay u dhexeeyeen kooxo taageero ka helaya dowladda turkiga iyo ciidamada maamulka nusayriyada ee bashaar al asad duqaymaha iyo weeraradan ayaa waxaa sidoo kale lagu dhaawacay toddoba askari oo ka tirsan ciidamada nidaamka sidoo kale wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in dagaaladan lagu dilay lix askari oo ka tirsan kooxaha taageerada ka helaya dowladda turkiga waddanka suuriya oo ay duulaan ku joogaan shisheeye jinsiyado kala duwan leh ayaa waxaa ka dhaca duqaymo ay geystaan dowladaha ruushka iyo turkiga kuwaasoo ay waxyeello ka soo gaarta dadka rayidka ah qaraxyo ay geysteen kooxo shiica ah oo lagu gubay gaadiid ay leeyihiin ciidamada maraykanka ayaa ka dhacay koonfurta waddanka ciraaq waddanka ciraaq waxaa mar kale ka dhacay weerar qarax ah oo lagu beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ka tirsan ciidamada maraykanka ee duulaanka ku jooga waddanka ciraaq kolonyadan oo ku socdaalayay gobolka baabil ee waddanka ciraaq islamarkaana sahay u siday milatariga maraykanka ayaa waxaa mar qurara la beegsaday miino dhulka loogu aasay muniir an naasir oo ah taliyaha booliiska ee gobolka baabil ugu magacaaban dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa wakaaladaha wararka waxa uu u sheegay in gaadiid sahay u siday isbahaysiga caalamiga ah ee uu maraykanku hogaaminayo ee duulaanka ku jooga waddanka ciraaq lala beegsaday miino waddada loogu aasay mas-uuliyadda weerarkan waxaa sheegatay koox isku magacowday sarriyada qaasim al jabbaariin waxayna qoraal ay kooxdan ku faafisay baraha internetka ku sheegtay in qaraxan ay ugu argudayeen hogaamiyaal taabacsan xukuumadda iiraan kuwaasoo uu maraykanku ku dilay gudaha waddanka ciraaq wararku ayaa waxay intaasi ku darayaan in weerarkan uu yahay kii shanaad oo muddo siddeed maalmood gudahood ah waddanka ciraaq lagula beegsaday ciidamada maraykanka ee duulaanka ku jooga waddankaas dalka lubnaan ayaa lagu gubay xero ay degganaayeen dad barakacayaal ah oo u dhashay waddanka suuriya waddanka lubnaan oo ka mid ah waddamada ku yaala dhulka shaam ayaa laga soo sheegayaa xadgudubyo hor leh oo lagula kacay dad barakacayaal suuriyaan ah wakaaladda wararka ee xukuumadda lubnaan ayaa sheegtay in dad u dhashay waddankaas ay dab qabadsiiyeen xero ay degganaayeen dad barakacayaal ah oo u dhashay waddanka suuriya war ka soo baxay hay-adda u n h c r oo taabacsan qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in dabka uu ku faafay dhammaan dhismayaasha xero ay ku nool yihiin dad ka badan toddobaatan iyo shan qoys oo kasoo barakacay waddanka suuriya dad goobjoogayaal ah ayaa waxay sheegeen inay gubteen guryo ka samaysan baco iyo cooshado waxayna intaasi ku dareen in dabku ay ku dhaawacmeen dhowr qofood kuwaasoo loola cararay isbitaalka sannadihii lasoo dhaafay barakacayaasha suuriyaanka ah ayaa waxay weeraro kala kulmayeen maleeshiyaad shiica ah kuwaasoo taabacsan ururka xisbullaata kaas oo gumaad ba-an ku haya dadka muslimiinta ahlu sunnaha ah ee ku dhaqan dhulka shaam wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan kusii dhownahay waxaa idinku soo maqan oo aad dhegaysan doontaan ummaduhu waa akhlaaq qaybteeda lixaad oo looga hadlay dhibaatooyinka ka jira deegaanada uu ka taliyo maamulka galmudug balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka gado dhowaan waxaa magaalada ceelcadda ee gobolkaas ku soo gabagaboobay dowrar loo qabtay macalimiinta iyo maamulayaasha iskuullada ku yaala degmadaas taas oo ay barbar socotay kulan ay yeesheen wilaayadii islaamiga ah ee gado iyo sidoo kale macalimiinta iyo maamulayaasha kulanka ayaa waxaa lagu magacaabay guddi ay ku midaysan yihiin maamulayaasha iyo macalimiinta dhammaan madaarista ku yaala degmada ceelcadda ee wilaayadii islaamiga ah ee gado gunaanadka kulanka kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey ugu horrayntii waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah maamulayaashii iyo macalimiintii dowladda loo soo gabagabeeyey waxayna ka waramayaan waxyaabihii ay ka faa'iideen awalan marka ugu horreyso waxaan salaamahayaa dhammaan dadka sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladdan ikhtiitaamka ah ama dowladda lagu soo xirahayey sida madaxda waaliga gobolka ugaasiyada nabadoonnada mas-uuliyiinta xarakada heer degmo iyo heer gobolba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan marka ugu horreyso ilaahay baa mahad iska leh na siiyey nibcooyinka farada badan oona soo koobi karin allah subxaana wa tacaala aayad qur-aan wuxuu nagu leeyahay wa in tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa haddaad dhahdaan aad tirisee nicmooyinkaan insiiyey ma koobi kartaan wax la koobi karo iyo wax tiro lala gaari karo midna ma ah ilaahasaa mahadsan sida uu hadda walaalkii igu horreeyey sheegay halkan dowro noo socotay laba maalin ayaan ku qaadannay annagoo ah macallimiinta madarasada al-ibtidaa'iya waal-ictidaadiya wathanawiya fi lmadarasati ceelcaddi runtii waxay ahayd dowro qayim ah laguna qaatay duruus aad u badan dhammaantoodna diini ah noocyo fara badan baa lagu qaatay waxaa ka mid ahayd taqwada oo lambar kow noolo ah allah subxaana wa tacaala markuuna abuurayna waxa ugu horreeya oo nagala rabo wamaa khalaqtul jinna wal insa ilaa liyacbuduun taqwadaas iyo inaan ilaahay caabudno koonkaa naloo keensaday ayaa ugu horraysay waxaa kaloo ka mid ahaa alwalaa walbaraa oo ah runtii shay aad ama maaddo aad muhiim ah qur-aankana meelo badan lagu sheegay haddii aan ku baraarugi lahayna dadkan hadda farada badan intuu ilaahay waafajiyey waa alxamdulilah inta kaloo hadda naga maqan hadday ku baraarugi lahayeen ayna gaalo weli ka dhigteen allah subxaana wa tacaala aayad qur-aanna wuxuu ugu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa haddii marka intaas dadka muslimiinta ay wada fahmi lahaayeen gaaloo lama aadin gaalana nama soo gasheen namana qabsateen alwalaa walbalaa oo aad loo lafaguray nudubdhexaadna u ahayd dowladan ayadana saasaan u qaadannay waxaa ka mid ahaa waxaa la yidhaahdaa amwaajul ridda dadka soomaalida u dhashay oo ridoobay aadna hadda u fara badan dadka u xugun tago iyo dadka xukaamta u ah iyo qaynuun dadka qaynuunka u dejiyo iyo waxyaabahay diintu ka qabto aan ku qaadannay aadna loo lafaguray waxaan kaloo qaadannay waxa la yidhaahdo al idaara oo maamul ah oon laga maarmin oo ah annaga markaas dee maamul marka la leeyahay waa garanaynaa waa ilaa dowladda islaamka ninka ninka xukumo ilaa meesha ugu hoosaysa oo macallinka ahoo fasalka horjoogaha u ah intaasoo dhan idaare ayay u baahan yihiin idaaradaasna waxaa laga qaadanayaa diinteenna islaamka ilaa diinteenna islaamka wax ay ka tagta maleh wax kasta ayadaan noogula sheegay sidaan qoys u maamulan lahayn sidaan dowlad islaam u maamulan lahayn sidaan maaragtay degmo u maamulan lahayn sidaan fasal u maamuli lahayn dhammaan idaaradaas waxaa weeye islaamka saas ayaa noogula sheegayoo diinteenna un baan ka qaadanaynaa annaga ka macalimiin ahaanna waxay naga khusaysay maadaama macallimiin nahay maamul aan leenahay maamul ku-xigeen macallimiin shayaasha muhiimka oo lagu soo qaatay aadna loo lafaguray ayay ka mid ahayd marka sidaasay maadooyinka u badnaayeen runtii culummo meelo fara badan soo martay hadday maaragtay xagga qarbiga ama qurbaha tahay hadday gobollada tahay hadday meel kasta tahay ayadana dardaaran fiican oo wanaagsan iyo carrada waxa ka jiro annagoo uulba dareensanayn aad baa ayadana noogula baraarujiyey raggaas culummada khayr allaha siiye ee waxyaabaha aan nagu soo gogeeyeen waxaa ka mid ahayd adduunkan inba inay mar tegahayaan inta jiilka ka dambeeyana ay kuwa haddii ilaahay yidhahdo adduunkuu sii jiro kuwana dhexi doono inay yihiin inaan marka aan diyaarinno jiilka berrito haddii ilaahay yidhaahdo oon u diyaarinno kuwii maaragtay dadka islaamka ah hogaamin lahaa diinta islaamka u hogaamin lahaa jihaadka wadi lahaa kutubada akhrin lahaa xalaqaadka masaajidda maaragta cilmi baran lahaa inaan u diyaarinno ayaa ka mid ah waxyaabaha aad nagula dardaarmay annaguna haddii ilaahay yidhaahdo awalna waa wadnay haddana waa waa wadaynaa intaas kadib guddoomiyaha guddiga waxbarashada degmada ceelcadde ayaa halkaas ka hadlay wuxuu ka warbixinayaa ahdaafta kulankan loo qabtay iyo sidoo kale midnimadii ay gaareen
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa mahadsan allaah mahad ballaaran meeshaan isugu kaanan keenay munaasabad xaflad macallimiinta degmada ceelcadde u socotay dowla soo socotay xafladeeda xaflad aad qayma u ahayd waxaa kaloo mahadsan walaayada gobolka iyo maktabka tarbiya wa tacliim waxaa kaloo mahadsan waaliga gobolka nuqumada ugaasiyada kasoo qaybgalayaasha macallimiintii dowladda u socotay heer degmaya heer gobolba waa ku mahadsan yihiin way mahadsan tahay walaayada gobolka heer gobol iyo heer degmaba sababtoy tahay dadku hadduu dowrooyinka loo qabto oo wacyigelin la sameeyo wax badan baa la isfahmi karaa wax badan baa soo bixi waxbarashada lafteeda way isku xiran tahay hadday maadi tahay hadday diini tahayba waxaa weeye horta cabsida ilaah wax walbo cabsida ilaah baa u horraysa ina akramakum cindallahi adqaakum kiina inkugu karaamaysan alla agtiisa waa midka ugu taqisan ama marka aad baan usoo dhoweynaynaa dowladii qayimka ahayd oo wanaagga badnayd oo noo soo socotay oo loo qabtay macalimiinta degmada ceelcadde aad baan macalimiintii kasoo qaybay khayr ee ajri allaha ka siiyo waxaana rajaynahay haddii ilaahdo haddii aan nahay bahda waxbarashada sida tarbiya wa tacliim iyo guddiga waxbarashada iyo macalimiintaba inaan iskaashan doonno aana ka bedeli doonno haddii ilaahayno waxbarashada degmada ceelcadde ayadoo aan ku hogaamin doono ama ilaahay nagu haleeshin doono tan diinta islaamka inaan ku wadno aana ku dadaalno qof kastana dee waa mas-uuliyad saaran in muxuu ahaaytee alla kacabsiga iyo waxa mas-uuliyadana saaran aan ku soconno insha allahu jiil islaamka difaaco oo jihaadana aan soo saarno haddii ilaahay idmo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ogaas cabdulaahi macalin haaruun oo ka mid ah waxgaradka walaayadii islaamiga ah ee gado ayaa isna halkaas ka hadlay بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي بأم هذا سبحانه وتعالى suuro geliyay majliskan dowradan lagu soo xiray ilaahay baa ku mahadsan waaliga iyo magaranaysa makaatibtihiisa heer gobol iyo heer degmo oo jihii uu ku bixiyey ilaahay baa ku mahadsan aad bay u mahadsan yihiin raggii macallimiintahaa oo sabray oo casharada qaatay oo soo xaadira ayagana waxaan leenahay aad bay u mahadsan yihiin wixii ay qaatayna duruus ahaana waxaan leeyahay kuwo ayagana anfaco islaamkana anfac allaha ka dhigo intaa kadib macallimiinay soomaalida waa reer guuraha waxaa la dhihi jiray zabankii hore oo ama xilligaba la yidhaha zabanku waad ogtihiinoo ama waa xilli jiilaal ama waa xilli roobaad dadkuna waa xoolaaleeyo caanaha iyo xoolaha lamaala lagu xisaabtamaa caanuhu marna waa yaraadaan marna waa bataan marka waxaa la yidhahaa bil walba haruubkeeda ay tolataa hadday caanihii yaraadaan waa bishaan waxaa weyn haruubkeeda tolata wey hadday bataana sidoo kale markii ilaahay camalkaana siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu fadilay oo noo keenay oo ilaahay shahaadadu aqbale raggii tegay ay noo keeneen baa ilaahay wuxuuna siiyey haruub diimeed in jihaad la galo alwalaa walbara la qaato gaalo lala diriro ummadda la tawjiihiyo maxkamadihii islaamka ay shaqeeyaan xadna xuduudilaha la fuliya yaa ilaahay nagu fadilay ninkii marka ilaahay waafajiyey waxaa muhiima inuu ka faa'iidaysto wakhtiga hadda aan joogna wakhtigaas wakhti diimeeda jihaadka u socdo ummadda ay kala baxday wey waxaan marka boorinaynaa culumta aad qaadateen ardada inaad bartaan ku tawjiihisa abuurtaan u sheegtaan inay mujaahidiin yihiin jihaad laga raba waajib uu ku yahay waad ogtihiin ardada markii ay xoogaa baraarug sameeyaan ama xamar bay aadaan ama nairobi bay aadaan safarka xamar ee nairobi lagu aadahayana waxaa ka fiican meesha marka wax lagu bartay inta la aadi lahaa ma garanaysaa jaamacadaha iyo macaahidda camalkan oo islaamiga in la aado haddii kale jihaadka laga qayb qaato oona xamarna la aadin nairobina la aadin waxaan marka leenahay waxaad ilaahay ugu dhowaanaysaan oo adduunyadiina anfacayo oo aakhiradiina anfacayo owlaadana anfacaya manhajkaa diiniga inaad bixisaan weeye say diintooda u fahmaan shareecadooda u fahmaan adduunkooda u fahmaan aakhiradooda u fahmaan islaamka u fahmaan in wacyigana wacyi gaale muslim iyo gaal loo dagaalamayo ay u fahmaan barnaamijkaasaan idinku baraarujinaynaa horeyna waa u taqaaneen haddana waxaa weye birta hadday afayso waa la afeeyaaye waa laydin afeey wixii hadda laydinku booriyeyna waxaan leeyahay allah idinku xasiliyo waxaa ilaahayna loogu dhowaanaya horumarna lagu gaaraya waa diinta ilaahay weeye shareecadeeda weeye aqoonna iyada noogu filan qofka hadduu islaamiga barto taasaana anfacaysa ku filan marka ceelcadahda waa maqarka gobolka weeye inaad walaayaadka gaarsiisaan oo walaayada baardheere walaayada baladxaaw walaayada ceelwaaq walaayada luuq walaayaadka aad gaarsiisaanna haddee maadaama maqarka gobolka aad joogtaan waa dadnimo dheeraad oo aan idin farayno weeye waxaan marka ku soo gaabinayaa xilliguna xilli adag weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala hana sugo oo camalkan hanugu sugo dadka zallada iyo sambirixada ay ku dhacayso gaalada adana ilaahay naga nabadgeliyo culayska iyo gaaladana dul saaran ilahay nagu dulqaado ilaahay subxaanahu wa tacaalana kuleyka nasri iyo roob hana ugu bedelo islaamkana midnimo allaha siiyo midnimo iyo cizi iyo sharaf ilaahay hana siiyo dadka aad wax baraysaana dad khayrle oo barakaysan oo muwaafaqle allaha ka dhigo hada bilahi tawfiiq asalaamu calaykum kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah waxgaradka walaayadii islaamiga ah ee gada oo ka hadlayey munaasabad gebagabo u wahayd dowra loo soo xiray macallimiinta iyo maamulayaasha iskuullada ku yaala walaayadii islaamiga ah ee gado kelimaduu halkaas ka jeediyey weliga walaayadii islaamiga ah ee gado ayaa qayb ka ahayd munaasabadda balse insha allah habeenka soo socda ayaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal ku sii dhownahay weli waxaan idiin soo wadnaa qodob la xiriira garoonkii magaalada boosaaso oo imaaraadka carabta lagu wareejiyey balse markaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ummaduhu waa akhlaaq qaybtiisa lixaad oo looga hadlayo dhibaatooyinka ka jira deegaanada uu ka taliya maamulka galmudug waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamaca qayb ka mid a gobolka mudug iyo degmooyin ka tirsan gobolka galguduud waxaa ka taliya maamul la yidhaahdo galmudug waxaanu ka mid yahay maamulada shisheeyaha la shaqeeya ee soomaaliya ka jira hawsha maamulkaanu si rasmi ah isuguma dubadhacsana waxaana ku badan dagaalada qabaa'ilka ee soo noqnoqda kuwaas oo iska daaya inuu wax ka qabta ee xubna asiga ka tirsana ay ku lug yeeshaan ciidamo ka amar qaata oo habeelid u kala soocan ayaa waxay ku kala sugan yihiin qayb ka mid ah magaalada gaalkacyo oo darafka kale puntland ay ka maamusho hobyo cadaado cabudwaq dhuusamareeb guriceel balanballe iyo kuwo kale dhulka maamulkan diiwaanka ugu qoran in badan oo ka mid ah waxaa ka talisa xarakada shabaab almujaahidiin waxaana ka mid ah degmooyinka xarar dheere oo mudug ka tirsan ceelbuur galhareeri ceelgaras xeendheere galcad ceeldheer iyo kuwo kale oo galguduud ka tirsan deegaanada maamulkani uu ka taliyo waxaa ka dhaca dagaallo qabiil oo joogto ah oo markii ay meel ka qaboobaanba meel kale ka aloosma waxa uu soohodin beenaad la wadaagaa dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ay haysato kaas oo u diiwaan gashan in etoobiya ay leedahay laakiin maalin diiwaankaas baadilka ah laga tiri doono insha allah qayb ka mid a deegaanada maamulkani iminka uu ka arrimayo sida dhuusamareeb iyo guriceel waxaa muddo toban sano gaaraysa ka talinaysay koox suufiye ah oo u daacad ahayd etoobiya sanadkii laba kun sagaal iyo toban ayuuna maamulkoodii soo afjarmay degmooyinka iyo deegaanada maamulka galmudug uu ka taliyo waxay u muuqdaan kuwo ku tartamaya isticmaalka maandooriyaha oo soomaaliya la degay marka laga reebo deegaanada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka taliso oo si adag loogala dagaalamo galmudug waxay isku dayeysaa inay dimuqraadiyadda kula loolanto ama kula baratanto maamulada kale ee iyada ka horreeyey si ay u raaligeliso shisheeyaha aas-aaskeeda ku lugta lahaa kufsiga oo waayadan ku sii baahayay deegaano badan oo soomaaliyeed lana aaminsan yahay in isticmaalka maandooriyaha iyo daawashada aflaanta aanshaxumada ah iyo maalgelin shisheeye ay sabab u yihiin ayaa kiisas badan oo ka mid ah waxay ka dhaceen deegaano galmudug ka tirsan kadib majara habaabin dhinacyo badan leh nolosha bulshada ayaa aad u hoosaysa waxayna ka burburtay dhinac waliba dhuusamareeb iyo guriceel ciidamada etoobiya ayaa muddo dheer fariisamo ku lahaa iyaga oo faafinayay baadilka ay aaminsan yihiin waxayna dib u gorteen marka ay hubsadeen in maamul etoobiyaan ah oo maqaarka soomaali ah meesha uu la wareegay magaalooyinka qaar waxaa ku nool dad barakacyaala kuwaas oo hay-adaha shisheeye iyo maamulku ay ka shaqaynayaan inaanay dib u coodan amaba xoolo u yeelan amaba aanay u shaqaysan waxayna ku jiraan tuugsi joogto ah maamulka galmudug waxa uu dhiirigeliyaa ciyaaraha asiga oo kaashanaya dowladda federaalka ah iyo ururo maxalli ah iyo kuwa shisheeye oo shaqadooda ay tahay in ay dhallinyarada soomaaliyeed marayn habaabiyaan si aanay wax u baran una fikirin cadowgoodana ula xisaabtamin waxaa jira ururo haween iyo kuwo kale oo tiro badan oo ku daaban amaba ku xiran hay-adaha shisheeye gaar ahaan kuwa reer galbeedka waxayna qabtaan ahdaaftii amaba shaqadii loo soo xil saartay haddaba arrimahan aan idiin saafo oo aan idiin soo bandhigo codad ka markhaati kacaya waxyaabaha aan sheegayo halkan kaylada suhdiin dhaafka ahi ka yeerayso ma ahan isbitaal lagu xanaaneeyo dadka waalida qaba amaba dhimir kala ee waa garoon qarash badan uu ku baxay oo ku yaala magaalada cadaado ee gobolka galgaduud waxaa la isu keenay dad badan oo rag iyo dumar leh kuwaas oo daawanaya ciyaar dhex maraysa laba kooxood ragga iyo dumarka ayaa isu dhex boodaya waxayna u qaylanayaan si xishood la'aan ah guulaysashada koox ka mid ah dhinacyada cayaaraya iyo abaalmarinta la siinayo ayaa waxay keenaysaa in dhallinyarada badankooda cayaarahay u hanqaltaagaan oo ay tiigsadaan taasina waaba ujeeddada abaalmarinada loo bixinayo waxaan si gaara ugu mahad celinayaa oo la'aantood aysan cayaartaani socoteen rifriyayaasha ee garoonka ama cayaarta kale hagayey oo sida wanaagsan u waday labadii asbuucoo lasoo dhaafo cayaartu ay socotay maanta iyo hal sana laga joogaa waxaa lagu dhelayaa garoonka asagoo roog leh derbi leh lacag laga qaadaayo aad arrintu u qanacsanaya hawshaas intaa soo wadnay guddigeen inay meel fiican marayso waxaan rajaynayaa inaan wejigii labaad u gudubino oo ah in garoonka badda cagta la dhiso wejigiisa labaad oo derbiga la ballaariyo oo interlogii la saaro garoomo kale oo kan cadaado lamid ah ayaa waxay ka furan yihiin magaalooyinka kale ee maamulka galmudug uu ka arrimayo sida caabudwaaq dhuusamareeb guriceel iyo qaybta koonfure ee magaalada gaalkacyo iyo meelo kale waxaana loogu ciyaaraa sidan oo kale hablaha ku jira xeryaha barakacayaasha iyo kuwa kale ee magaalooyinka jooga iyo kuwa baadiyaha ariga ku raacaba waxa ay la kulmaan kufsi mararka qaarna waaba la dilaa hablaha la kufsaday sida ka dhacday baadiyaha magaalada guraceel murugada ugu darana waxaa weeye in siqiradu xataa aanay nabadgelin kaaga darane mararka qaar dadka kufsiga geysanaya waxay ka tirsan yihiin ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah ee deegaanadaasi ka howlgala sannado ka hor degmada cadaado waxaa lagu kufsaday gabar lix sano jir ah arrintaas oo bulshada uurka fayoobay ay ka xumaadeen ehelkooduba ha ugu darnaadaane e gabadhaan dhinaca midig iga fadhiista aan anigu aan adeerkeed aan ahay ayaa lagu kufsaday magaalada cadaado qayb ka mida shaksiga kufsaday ma ahayn shaksi shacab ah ee waa nin ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybta koob iyo labaatanaad safadhigeeda ama xarunteed haddeed uu yahay aad gabadha dimaaq uga fudubtay bac ayaa afka loo guray xilligaas dadaa guriga joogay awood ee ku hadasho ama ee ku qayriso ma aysan yeelan waana nin shaksi tababaran oo dowladda ka mida weeyaan koleyba qaab loo tababaray xilliyada qaarkood ay ku qaban karaan ayuu sitay gabadha dhaqdhaqaaqeeda iyo codkeeda iyo waxaan maana dareemin nin askari ayuu ahaa waa qabtay bannaan kula tegey askartu wakhtiyada qaar markay kufsiga ku kacayaan waxay ka faa'iidaystaan tababarada milatari ee ay horay u soo qaateen lama maqal dhawaaqeeda lama maqal fardaxeeda waayo waa shaksi military oo tababaran lama ogaan karo cidda uu gacanta ugu qabto wuxuu afka ugu guray waa system anaga aanan aqoon daanahay shacabka iyo deegaanka bac ayuu duubduubay afka ayuu ugu qabtay shacabkan waa ka saar sanka iyo afka waxay khatar u gashay inay ku geeriyooto awoodda uu ku qabtay caburta usu inay ku dhimatay khatar weyn ilaahay ayaa badbaadiyey wax u haran lama arko istaafka la geey la baar ma noola gabadha dib waxay ka noqon doontana ma naqa gabadha waa gabadhan bishaan reega cabdi xasaan la yidhahda waa lix sane jir waa gabadha ujeedaan jugtii afkii iyo iyadana dadaandaa hadda gaariga lagu keenay saddex tiraabo ma qaadi karto aan keekaadi waa dhibaysaa suuliya ma geli karto dataan waa dirintaa xerada badbaado oo dad barakacyaali ay degan yihiin waxa ay ku taallaa meel u dhow xarunta baarlamaanka maamulka galmudug ay ku leeyihiin magaalada cadaado xilli habeen ah ayaa loo dhacay kufsina laga geystay inkastoo aanaan helin xog dhammaystirna oo ku saabsan ragga kufsiga geystayna waxaa suuragal ah in ciidamada ay ka tirsan yihiin waxaa la kufsaday gabar saddex iyo toban sano jir ah asig waxa u dhexeen nimankas bees ay noo imaadeen markaas laba nin ah ayaa mid gurigu soo galay iriduu soo istaagay iridii gafka u dhahay kaama furayaan dhahay marka iriduu soo haraante waa soo galay ilbaabkeeda jifi waa soo galay maduu soo galay mada banaanku istaagay madaxa badaa tuuray wiilasha markay noo imaadeen maarata qayladeeda kusoo ordeen madaxa badaa tuuray marka wiilasha markay madaxa bad ku tuuray midna guriguu soo galay tooshuu u qabtay wuxuu dhahay waxaan dhahay umala ahay gabadhan yar ilmaagooneya haystaa umala ahay walaalow iga leex ilaahay kaabs markaas shandaruga ilmaha ku saasuu aftiinay gabadhan yar oo saddex iyo toban jir ee meesha ku jirtay bay kasoo jiiday shandaruha
dhibaatada gabadha sakiirka ee la kufsaday gaartay ka sokow hooyada ayaa muddo dareemaysay cil iyo caloolxumo cunaha ayaana xirmay waxayna dareentay qandho saa'id ah oo ayuu sabab tahay kufsiga gabadheeda loo geystay aniga hooyadeeda ahay gabadhaa saddex iyo toban jirka dabkay wareega isku naxay habeenkii maalintii hadal waa hadli waayaan ku dhahay maxtantaana naxay saddex beri qandhay sarnay gabadhaada waa roon tahay maalmaha ku dhacay isbitaalka la geeyey daawooyin waayar oogaa lasoo siiyey hadda waa roon tahay geeridii galbeed laga sheego gondahada ayaa laga dayaay markii inantaani yar la kufsaday gabdhihii kale ee asaageed ahaa ayaa harsi iyo hoyasho ka quustay iyagoo ka cabsi qaba wixii saaxiibtood ku dhacay oo kale wanaacaaso iyaga kuma ekaan ee hooyooyinka ayuu usii gudbay aniga barey maxamedaa lai dhahaa kacamka badbaadada deganahay gabdhan waa ii joogaan habeenkiina waa qalqalnay ma seexanin ilaa haddaan taaganahay gabdhihian la cabsanayna la qalqalhaynaa oo meel aan la seexana iyo meel aan la fariisan aan laanaya naxtintii ilaa hadda waa na haysaa welina nagama ba'an habeenna lama seexdo ma hadday soo gala doonaan hadday soo gala doonaan aan hadda ku taaganahay cabsidii wel waa nagu taagantahay nagama baxan gabdhan waa noo joogaan xaafadii saasaan u qalqalhaynaa ma hadda may soo gala doonaan ma habeen dambay soo gala doonaan habeen lama seexdo saasaa loo fadhiyaa gabdhihii meel aan geyn intay geyna intay geyn habeen kasta guriga hor laha loo hooyaa waxa maxkamaed wax la saara ma jirto cabsan dareemayna hadda wixii walaa dhibkii walaash ku dhaca anakan waa nagu dhacaa maadaama waa ka cabsan hayna ama dhibkaas nagu dhaca gabdhihiin waa jooga arrintaas oo laab naxtin waxaan aqoonno weligayna aan arkan intaana kaamka joogno weligayna kama arkan hadda naxtinaa nagu beerta sanadka labada kun iyo labaatan gabar yar ayaa koox dhallinyaraha waxay si wada jira ugu kufsadeen degmada guraceel waxaan rabnaa inaan galabta u soo bandhigno oo u caddayno in amniga degmada guraceel ay soo qabteen dad dembiilayaala oo degmadan guraceel dhexdeeda wax ku sameeyey ku sameeyey mataqaanaa waxa la yidhaahdo kufsi iyagaasoo insha allahu tacaala si wanaagsan oo sharaf lah ay u soo qabteen maamulku u soo qabteen amniga qaymihiisa kala duwan gacanta lagu hayo haddana ay xidhan yihiin xaaladda gabadha yar ayaa halis gashay waxaana caafimaad ahaan loogu qaaday magaalada hargeysa oo aad uga fog deegaanka falka uu ka dhacay aabaheed oo aad uga murugooday ayaa arrintaasi ka hadlaya waxay joogtaa gaalkaayo hargeysaan u qaadnay caafimaadaan ugu qaadnay in badanay ku maqneed garowaan soo marinay habeen hore ayaan gaalkaayo tagna gaalkaayo joogta iskuulay dheganaysay bisha agost laba kun iyo labaatan baadiyaha guraceel waxaa laga helay meydka gabar in muddo ah lala'aa taa oo loo badinayo in la kubsaday kadibna la dilay bisha agost ayaa meydkeeda la arkay kadib khayaastii siddeed bilood oo raqdeed iyo ruuxeed la goobayey waxaa loo dilay si xun kadibna waxaa lagu riday meel baraaga ah hadda waxaa lagu ogaaday sida hadda annaga naloo sheegay gabar yar ayaa waxaa layidhi saaka ari soo kaxaysay laba gabdhood oo yaryaray ahaayeen labadii gabdhood way macnaha way fara ka ciyaareen kaba iyo waxbay iska tuuriyeeyeen kabaa mid yar uga dhacday kabtii markay uga dhacday meeshay gashay kabtii ka doonatay kollay xukunka ahaa inay waxaan aragto madaxan oo wax jawaanka ku jiro ay soo qabatay soo qabashadii anug fiyareed way qaylideen waxaan maxay yihiin neef miya wax saasa islaam weynoo meeshii socotaa ku leexatay islaamtii markay ku leexatana wixii aragtay dabcan wayna ogeyd gabadhan in la waayay way aragtay wuxuu inay madax yihiin wixii way fiirfiiriday jawaankii ku jiraan madaxii wixii waa ka furtay waxay soo wacday gabarh kale oo abbaaye ah waxay tiri abbaayey gabadhii noocaas ahayd ma la helay mayay tiri waxay tiri wax aan ka yaabnay oo calaamadaas nale ayaan meeshaan ku aragnay gabadhii waxaa la arka istaamaheeda astaan ilig jabnaa dhar subixii ay qaadatay oo gabadhii ay ka jarata ay joogto oo ay tiri go'a iyo diraca labadaba ana iga gadat waxaa lagu aqoonsaday iliggaas jaban iyo dharkii oo wax yari ay ka dambeeyaan intaasaa lagu aqoonsaday haddaad aragto meel kufsigu uu ku baahayo waxaa ku soo batay sinada iyo waxyaabaha kale ee shareecada islaamka lidka ku ah nabadoon xasan axmed nuux quuri oo ku sugan koonfurta gobolka mudug kana mid ah dadka barnaamijkan nagala qaybgalaya ayaa waxa uu ka hadlayaa waxyaabaha arrimahan foosha xun sii kobcinaya waxyaalaha kaleoo muuqda waxaa ka mid a in gabdhihii yaryaraa la kufsanayo oo jidadka loo taagan yahay oo walba kufsi wadareed uu yahay oo u eg tahay barnaamijkaasi inuu yahay barnaamij dhaqaale lagu bixinayo dad fangaraynayo sababto ay tahay adduunka waxaa ka jirta qof nin naa kufsadaahi waa la arkaa laakiin shan iyo toban qof oo gabar yar oo saqiira isu dabamaraynaysa waxyaalo marka la dhihi karo waaye dadka muslimiinta akhlaaqdooda ayaa lagu baabiinayaa saaad ogtihiin gaaladuna marka hore qofka intay u yimaadeen warniyow gaaloobo dintaada ka bax ma yidhaahdeen balse waxay la yimaadeen wasiiladii uu gaalnimada ku gaari lahaa dadka marka dhallinyarada muslimiinta ama dadka waaweyn oo dacful iimaanku ku jiro wasiilo ay gaalnimada ku gaari lahaydeen oo akhlaaq darro laga bilaabay oo labiska gasha oo xiirashada gasha oo socodka gasha oo hadalka gasha oo meel kastoo arrimaha bulshada leeyaha la gelshay ayaa ka jirta ilaa aan wararka ku maqlayo gabdho soomaaliyeed oo niman hindiya oo maaragtay dhalashadoodii xusaya u hambalyeynaya dhaqaala ku bixinaya la waa jecelnahay marka fasahaadku ma yara wax la soo koobi kara maahan
markaana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa halista caafimaad ee uu leeyahay maraq digaaga abuubakar ibraahim ayaa soo jeedinaya waxaan ka hadlayaa maanta mowduuc muhiim u ah qoys weliba oo soomaaliyeed inay wax ka ogaadaan wuxuu ku saabsan yahay caafimaadkaada iyo midka qoyskaaga dhibaatadaas oo ay dhici karto inay jikada ku taallo waa maraq digaaga lagu darsado suugada cuntada lagu cuno maraq digaagu aad ayay soomaalidu u isticmaashaa waxayna ku darsataa suugada si loogu carfiyo dhanaanna loogu yeelo shirkadaha sameeyo maraq digaaga ay badanaa soomaalidu isticmaasho waa meegi ogsow jubba eknoor iyo kaalnoorti talow ma isweydiisay muxuu maraq digaagu ka samaysan yahay muxuuse dhibaato leeyahay xaqiiqada ugu horraysa waxay tahay inaan maraq digaaga laga samayn maraq digaag taasi waxaa sii dheer in laga sameeyo waxyaabo caafimaadka u daran oo halisku gelin karaa waxaana ka mid ah cusbo waxa ugu badan ee maraq digaaga uu ka samaysan yahay waa cusbo weliba xaddhaaf ah dufan waxaa ku xiga waa dufan loo yaqaano transfad oo la og yahay halista ay wadnaha u leedahay maadaama xididada yaryar ee wadnaha xirto m c g maadadan waa waxa ugu khatarsan ee ku jira maraq digaagga maraykanku waxay u yaqaanaan slow klin boyson oo micnaheedu yahay suntii sida ayarka ah wax u dilaysay cilmi baarisyo kala duwan oo lagu sameeyey maadadan m c g oo maraq digaagga ka buuxdo waxaa la ogaaday inay keento cudurrada goonjabka dhiigkarka boogaha gaaska alser beer xanuunka hilmaanka foojignaan la'aanta iyo xanuunno loo yaqaano fimromyalji oo soomaalida ku soo badanayo sannadahan dambe ka akhriso halkan waxa uu yahay fimromyalgia m c g waxaa laga soo gaabiyey manasodium colotomid lafo digaag marka shirkadu meeg ay bilaabayso samaynta maraq digaagga waxay ku dari jireen lafa digaag oo la shiiday ama hilib la shiiday waxaana la dhihi jiray wuxuu galayaa beddelka digaagga ama hilibka aad suugada ku darsatid laakiin waayahan dambe laguma daro oo waxaa intaa dheer toon filfil iyo waxyaabo kale oo carfis ah oo shirkaduhu ku kala duwanaan karaan waxay cilmi baarayaashu ku talinayaan in beddelka maraq digaagga suuqyada ganacsiga loo keenay inaad si dabiici ah ku carabsan karto suugadaada sidii awalba ay soomaalidu taqaanay kabsar caleenta tuunta filfisha xawaajiga iyo wixii la mid ah haddii kale inta aad digaag karsato maraqa ka mirato oo carfiso kadibna qaboojyaha gashato oo maalintii aad wax dalacanayso xoogaa yar ku darsato suugada
gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnayay markaana qodobkeenii inoogu dambeeya haddaan soo qabano maamulka puntland ayaa shirkad laga leeyahay imaaraadka waxa uu ku wareejiyey garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ee gobolka bari wasiirka maamulka puntland ugu magacaaban duulista hawada ayaa waxa uu heshiiskan la saxiixday shirkad lagu magacaabo t i s l taas oo sheegtay inay horumarin ku samayn doonto garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso waxaa xusid mudan in maamulka puntland uu horay dekada magaalada boosaaso ugu wareejiyey shirkad laga leeyahay imaaraadka carabta oo iyadan lagu magacaabo d b world taasoo ilaa iyo hadda aan waxba ka qaban dhibaatooyinkii ka jiray dekada magaalada boosaaso dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa ilihii dhaqaalee dalka waxaay ku wareejiyaan shirkada ajaanib ah kuwaasoo la gala qandaraasyo halis ku ah khayraadka dalka iyo ummadda soomaaliyeed intaas ayaan caawa dhegaystayaal kuusoo afmeerinaa barnaamijka dhow waxaa wareysiyada waad ku dhagaysateen qodobo kala duwan kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh